alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi waslem wabacd waxaynu ku dhex jirnay baabka siddeed iyo toddobaatan min kitaabi alxaj fii ramyi ljimaar buuraha iyo tuuristooda can caaishata qaalat waxay tidhi afaada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu dawaafulifaadii buu sameeyey min aakhiri yowmihi maalinkiisa gelinkiisa dambe waa maalinkii ciidda xiina salla duhur markii uu duhurka tukaday markuu duhurka tukaday buu ifaadaha sameeyey riwaayinku waxay u badan yihiin inuu ifaadaha sameeyey duhurka ka hor ruwaaddu marar badan baa qaarkood wahw ka dhaca uma rajaca ilaa minan minuu ku noqday dawaafkii markuu sameeyey wuxuu ku tukaday maka minuu ku noqday axaadiidta qaarkoodna waxaynu ku soo maraynay inuu intuu dawaafay ku tukaday mina waxaa lagu jamcinayaa bay culimmada qaarkood leeyihiin inuu halkaa ku tukaday faralkiisi markuu mina ku noqdayna asxaabta tukiye mar labaad duhurkii famakaha bihaa wuxuu joogay mina layaaliya ayaami tashriiq maalmihii hilbowadhadka habeenadoodii buu halkaa joogay yarmi ljamrata idaa zaalat ishams buurta waxa uu tuurayay markay qoraxdu bartanka ka baydho saddexdaa cisho saddexda buurood weeye jamradaas waa jamaraadka waa saddexda cishee ka dambeeya ciidda kullu jamratin bisabci xashayaat buur walba toddoba dhagax buu ku dhufanayaa yukabiru maca kulli xashaah quruurux walba markuu ku dhufanaya allahu akbar buu leeyahy kuma sheegna halkan bismi illaahi allahu akbar in la odhanayo wa yaqifu cinda aluulaa marka uu ta hore tuuro wuu isyaro ag taagaya waathaaniyati ta labaadna wuu isag taagaya fa yudiilu lqiyaama sarajoogguu dheeraynayaayo wayatadaracu ilaahay buu isu dhuldhigayaa macnaheedu duco dheer oo badan wa yarmi athaalithata buurta saddexaada caqabuu tuurayaa walaa yaqifu cindaha agteeda isma taagayo marka saddexda buurood gelinka dambaa la tuuraa mid waliba toddoba dhagax bay leedahay mid walba allahu akbar baa la odhanayaa dhagaxaantu way kala saaran yihiin ee iskuma duubna labada hore waxa gaar u ah in la tuuro iyada oo kadibna la ducaysanaya ta saddexaadna cala duul waa la soconaya duca maleh intaasoo dhamm waa hadi iyo mulaaxadaad macnaha arrimo hoosta laga calaamadsanayo xadiidku saxiixun weeye ilaa qowlu xiina salla duhra fa huwa munkar intaas waa munkar buu leeyay iyadu oo markaas sida macruufka ahay waxa weeye inuu mina ku tukaday haddii la yidhaahdo labada riwaayaba way sugan yihiin ta'wiilka aynu soo sheegna wey can ibni mascuudin qaala wuxuu uhi lama intahaa ila aljamrati alkubraa buurta weyne caqabo markuu nebigu gaadhay xagga maka xigta jacala albeyta can yasaarih kacbada bidixdiisuu ka dhigay wa minan can yamiinihi minana midigtiisuu ka dhigay waana tii aynu soo tilmaanno dhinaca bidix marka aad ka marto eed bari ugu jeedsato kacbadu bidix bay kaa xigtaa minina koonfur bay kaa xigtaa midigtaad siinaysa oo markaad iminka dhinaca waqooyi usii jeedo dooxuna uu ka xigo galbeed ka maraya buurta baa buurtii bari loogu jeedsanayaa bari markaad u jeedsato dee qibladii bidix bay kaa xigta mina oo aad ka timi oo koonfurina midigtay kaa xigta warama aljamrata bisabci xashayaat toddoba quruuruxuu ku tuuray wa qaala wuxuu uhi haakada waa ibnu mascuud cabdillaahi ibnu mascuud wey wa qaala wuxuu uhi ibnu mascuud haakadaa sidaasuu ramaa u tuuray aladii nebigii unzilat calayhi lagu soo dejiye suuratu lbaqara suuratu lbaqara muxuu xusay lianna manaasika alxaji akharuhaa fii suurati lbaqara suuratu lbaqara badankeeda axkaamta xajku ku jirta suuraddii axkaamta laga faa'iidaysanayay halkaa nebigii lagu soo dejiyey halkaasuu ka tuuray can caasim ibni cadiy anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay rakhasa wuu u ogolaaday liricaa'i libili geela kuwii raacayay geelaasi haddii uu yahay kii la qalayay haddii uu yahay kii la raranayay ee gaadiidka ahaa wuxuu u fasaxay fi lbaytuutati inay hoydaan halkee khaarija mina wey wuxuu u ruqseeyu u ogolaaday fi lbaytuutati bari ama hoyaatin inay u hoydaan khaarija mina meel midho ka baxsan xaggii tuuriddana yarmuuna yowma naxri maalinka ciidda isaga way tuuranayaanoo waa mustaqil waa gooni uma yarmuuna alkad waxay tuurayaan aroorta oo markaad maalinka ciidda taagantahay aroortadiisu waa maalinka koob iyo tobnaad wa min bacdi alkad berri kadibna way tuurayaan biyowmeyni laba maalmood wa yarmuuna yowma nafr maalinka la baxayana way tuurayaan marka yarmuuna alkada bay tuurayaan min yowmi alkad biyowmeyni wa liyowmi alkad biyowmeyni waa berrito oo laba maalmood loo tuurayo waayo yar cibaaradan yar caddayn laakiin riwaayooyinkii hore aada u iftiiminaya tan dambena way sii caddaynaysa yarmuuna alkada berri bay tuurayaanoo maalinka ciidda ka dambeeya ah wa min bacdi alkad biyowmeyn laba maalmood ayaa iyadana ay u tuurayaan berri kadib waa laba maalmood oo markaa berri ka dambeeya markaa berri ayaa loo tuuraya laba maalmood un bay cibaaradu noqonaysa wa yarmuuna yowma nax yowma nafri maalinka la baxayana way tuurayaan markaa saddexdii maalmood cishadii koob iyo tobnaad iyo tii saddex iyo tobnaad bay tuureen can caasim ibni cadiyin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rakhasa liricaa nimankii xoolaha raaciyay wuxuu u fasaxay an yarmuu yowman wayadacuu yowman maal inay tuuraan maalinna ka tagaan marka maalinka koob iyo tobnaad hadday tuuraan oo maalinka labiyo tobnaad ay ka tegayaan waa inay maalinka labiyo tobnaad qadimaankiisi maalinka koob iyo tobnaad hadday ka tegayaanna waa inay akhiraan ay labiyo tobanka u dibdhigaan taqdiim iyo ta'khiir waa la ogolyahy marka waa samaaxadda shareecadda iyo fudaydkeeda oo si dadkii cibaadadiina u gutaan camalkoodii adduunyadana wataan can abi mijlas qaala sa'altu bna cabbaasin can shayin min amri ljimaar cabdillaahi bnu cabbaas waxaan su-aalay arrin la xidhiidha buuraha la tuuro jamaraadku waa meesha la tuuro qaale wuxuu uhi maa adrii anigu ma garanayo ma xusuusta iminka aramaaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam buuraha inuu nebigu ku tuuray bisitin aw bisabcin toddoba mise lix way iminka shaki bay iga jirtaa buuhi xaaladdaa u warramayay ila xaaladaha qofku isbedbedelaani lix iyo toddoba aanan garanayn buui sida dee macruufkaana waa toddoba qofkuna hadduu lix ku shakiyo ama uu isdhaado toddobadii ma dhammaa xaq wuxuu leeyahy inuu ku dhufto xataa hadduu maalinta dambe xusuus shakiyo oo haa armaanad shalay dhammaystirin maalinta ku xigtuu ku dhammaystiri oo kii soo qallayn can caaishata qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo ka warramaya natiijada uu gaadhayo qofku marka uu buurta tuuraya rasuulku wuxuu idhi idaa ramaa axadukum midkiin markuu tuuro jamrata alcaqaba buurta weyn maalinta ciidda toddoba dhagax ku dhufto faqad xalla lahu waxa u xalaala kullu shayin wax walba ila nisaa dumarka mooyaane wax waliba waa xalaal marka xadiidkan culimmada qayb baa daliishanaysa riwaaye u axmed leeyahay iyo maalig iyo aimada casriga qayb ka mida sida cuthaymiin oo kale waxa ay markaa leeyihiin xadiidkani wuxuu si cad u sheegayaa qofku haddii uu buurta tu buurta un tuuro isagoon wax kaleba samaynin gowricii iyo xiirashadii toona wuu xalaaloobaya oo taxallul اlأwl yaxsul biramyi ljamrati yowma alcaqaba jamrati alcaqaba yowma alciid buurta keligeeda u turaabuu ku xasilaya xadiidkaas waa caan agtooda jumhuurtuna markaa waxa ay ku lifaaqayaan riwaayooyin kale oo bayhaaqi iyo ay iyaguna wariyeenoo xalaqtum idaa ramaa axadukum jamrata alcaqabati waa xalaq wadabax riwaayo noocaas oo aan qawi hayn bay leeyihin kuwaasaa kan fasiraya laakiin xadiidku u lixaali waa mustaqil bay leeyihiin oo mar haddii aanu sheegin wax kale wuu ku xalaaloobi karaa bay qabaan culimadu qayb ka midi baabu alxalqi waataqsiir xiiriddii la xiirayay dhakada iyo gaabintii oo ilaahay fii aakhiri suurati alfatxi uu ku sheegay muxalliqiina ru'usakum wamuqasiriina laa takhaafuun halkaa qur-aanku ku ilaahay ku sheegay nebiguna halkan uu ku caddaynaya calayhi salaatu wasalaam waa tafadkii iyo wixii la gudanayay maalintaas uma lyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq tafadku waa waxyaabaha la iska xiraya timuhu ayaa ka mid a iyo nadaafaddii la qaadanayay markaa dee xalqiga iyo ama gaabinta iyo dhukurashada labaduba inay bannaan yihiin ayaynu halkan arkaynaa sida ay u kala fadli badan yihinba xagga ragga iyo xaaladda dumarka xukunkoodana dee halka ay kaga jiraan waajibaadkiibay ku jiraan can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku waxau ihi allahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahw kuwa timaha xiiranaya u naxariiso ila ilaahay baa ku bilaabay qaalu waxay dhahen ya rasuula allahi waalmuqasiriin dee kuwii muqasiriintaana u ducee qaala wuxu uhi allahuma arxam ilmuxalliqiin mar labaad qaaluu ya rasuula allahi waalmuqasiriin qaaluu almuqasiriin markii saddexaad bay ducadii gaadheen marka sidaasaa fadli badan marka xajka marka cumradana horeynu usoo marnay in dee gaabintu haddii cumrada xaj ka dambeeya gaabintu inay wanaagsan tahay o asxaabtu way qasrinayeen ama way gaabinayeen xajatulwadaac markii ay qeybtoodii cumrada ku xalaaloobeen marka laakiin qofku muqaarin uu yahay ama mufrid uu yahay ama cumro keliya gudanayo xirashadaa u fadli badan ragga can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xalaqa ra'sahu fii xajati اlwadaac xajkii sagootiga waxa uu xiiray madaxiisa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam arkaanta xajkay ku daraan shaaficiyadu oo arkaanta xajku iyaga agtooda waa shan xidhashada dawaafka sacyiga carafa xirashada jumhuurta laakiin kuma daraan xirashada waxa ay ku daraan cumradun bay arkaanteeda ku daraane xaggan kale xajka waajibaadkay ku daraan marka waa masale khilaafiya dabcan dee rukniyo waana kala duwan yihin haddii aad aynu hore usoo sheegnay haddaynu hore usoo sheegnay iyo waajib oo rukni waa wixii xajku in lala yimaado mooya aanu ansaxayn waajibna de waa wixii dhiig lagu kabi karayo haddii laga tago can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ramaa jamrat اlcaqabati ywma اnaxr maalinkii geela la dhundhabayay buurta caqaba la yidhaahday xagga maka u xigta ama nihaayata mina ayuu tuuray uma rajaca ilaa manzilihi biminan waxa uu ku nooday meeshuu mino ka deganaa ee rarka uu dhigtay fadacaa wuxuu u yeedhay bidibxin fadubix bidibxin bimacnaa madbuux siduu ilaahay ba yihi wafadaynaahu bidibxin caiim bimadbuuxin cadiim waxa la gowraco weeye fadubixa kii baa la gowracay marka dabxiga waxaa loo isticmaalaa inta badan adhigiyo lo-da waxaanaynu ogsoonahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintaa geel buu gowracay idan markaa waxa uu gowracay geeliun weeye mararka qaarkoodna wixii la naxriyo ee dhuunta laga gowraco in dabxi loo isticmaalo ayuunba halkani ay sheegaysa wixii la dabxiye la gowracana in naxri ereyga a lagu isticmaali karo ayaa cad uma dacaa wuxuu u yeedhay bilxallaaq ninkii tima jaraha ahaa ama tima xiiraha ahaa ayuu u yeedhay markay shuraaxdu raaraaceen magaciisa waxay soo heleen in la odhan jiray macmar ibnu cabdillaah faakhada markaa ninkaa isaga ahi waxa uu qaaday bishiqi ra'sihi اlayman wuxuu qabtay dhinaca midiga rasuulka oo faxalaqahu wuu xiray fajacala wuxuu bilaabay yaqsimu inuu uqaybiyo bayna man yaliihi cidda ka ag dhow waxa qaybinaya ninkii amarka rasuulku ku qaybinaya ashacrata washacratayn xaba timira iyo laba ee xaba tin ah iyo laba ayaa loo qaadanayay qof tin buu qaadanayay qofna laba uma akhada bishiqi ra'sihi اlaysar haddana dhinaca bidixa rasuulku qabtay faxalaqahu wuu muldhiyey uma qaala markaasuu rasuulku yidhi haa hunaa abu dalxata calaamatu tacajub unbuu kuu dhigay laakiin hamsatu listifaam iyo calaamatu tacajubba waa muhiim haa hunaa abu dalxa waa xokaynihiisii waaweynaa ayuu nebigu uhi abu dalxa ma jooga halkan zayd ibnu sahal asxaabigii la odhan jiray fadafacahu ilaa abi dalxata abi dalxu u dhiibay rasuulku sala allahu calayhi wasalam abi dalxu yihi ummadda qaybi waxna wuu qaybiyey waxna isagaa la hadhay xaaskiisii umu salayma ana sooyadii baa hayn jirtay bahal yar bay ku quraaradii yar bay ku ridatay biyay ku shubtay berigii dambe waa la barakaysan jiray oo qofka aada u bukooda ayaa biyaha ah wax looga shubi jiray rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ummadda wuu ogolaa ilaahay baana ogeysiiyey arrimaha laga barakaysanayana ka mid ba ahayd ee isagu la goonidayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam can anasin biisnaadihi بhda qاla فيhi wuxuu uhi qaala lilxaaliq xalaaq iyo xaaliq labada waa la yidhaahdaa ninkii xiiraya wuxuu ku uhi ibda ku bilow bishiqi alaymani faxliqhu dhinacayga midhi ku bilowoo timaha muldhi can ibni cabaasin ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama kaana yasأlu ywma minan kaana yus'alu yowma minan maalintii mina su-aalaha rasuulka la weydiinayo taasoo sheegaysa maalintaa in ama dee xajkaba in loo baahan yahay qof muftiya oo cilmiga xajka aada u diyaariya iyo baabkiisa masaa'ilkana soo tartiibiyo tanqiixiya kadibna dadka marjac looga dhigo siiba dadka xamladaha iyo cidda wada socotee kooxaha ah inay cid waliba yeelato meel degani mufti si fiican u garanaya camalkan xajka fayaquulu markaasaa nebigu waxa odhanaya laa xaraja dhib ma jiro fasa'alahu nin baa fasa'alahu rajulu nin baa nebiga weydiiye faqaala wuxuu yidhi innii xalaqtu qabla an adbax waxaan timaha xiray intaanan gowricin ka hor qaala markaa rasuulku wuxuu uhi idbax walaa xaraj dhib ma jiro ee hadda uun gowrac qaala wuxuu mid kale yidhi innii amsaytu walam armi aniga gabalkiibaabay dhacay intaanan buurti tuurin qaala markaa rasuulku waxa uhi irmi walaa xaraj iska tuur wax dhibihiina ma jiro marka masaagu waa galabtiina way noqon kartaa habeenkii marka uu gabalku dhacana way noqon kartaa taasoo laga faa'iidaysanayo maalinka ciidda gelinka horaa fadli badan laakiin gelinka dambe iyo ilaa habeenkiiba waktigeedu waa joogaa ifcal walaa xarajaday soo gelaysa lafdulmasaa waa gelinka dambe laga bilaabo ilaa habeenka gelinkiisa hore can ibni cabaas annahu qaala markaa wuxuu yihi ibnu cabaas qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi laysa cala nisaa'i xalqun dumarka dushooda ma saarna inay timaha dhukuraan innamaa cala nisaa'i taqsiir dumarka dushooda waxa saaran inay gaabiyaan waa meelaha ay rag iyo dumarku ku kala duwan yihiin marka ay camalkan gudanayaan oo wixii cibaado rag iyo dumarku waa iskaga mid ilaa wixii shaaricu ama sharcigeennu kala saara mooyaane salaada waysada soomka xajka wixii sharciga ay ku soo aroortay inay kala duwan yihiin unbay ku kala bixi karaan wixii kale asalku waa inay iskaga mid yihiin ilaa waa laba addoon oo alla hoda hortaaganoo ilaahay u cibaadaysanayaan marka meelay ku kala duwanaayeen waxyaabaha maxduuraatul ixraamka iyo ruksadaha la siiyey dumarka iyo halkanna way ku kala duwan yihiin oo ragga ayay u fadli badan tahay inay timaha dhukuraan waktiga ay xajayaan ama cumraysanayaan laakiin dumarkii waxaa u fadli badan taqsiirka taasina wuxuunay sheegaysaa un inay dee timuhu dumarka u yihiin qurux awaman yunashau fi lxulya fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami kayru mubiin oo aanay tima la-aantu markaa ay ku tahay waxaan ku wanaagsanayn qadarka ay gaabinayaanna waxa weeye xubinta in la eg waxay se culimmadu u badan yihiin haddii islaantiiba ay jibbooto oo timihiiba ay iska muldhiso ma ka gudaysaa mise kama gudayso way ka gudaysa iyadunba quruxdeedii meel kaga dhacdee muxalliqiina ru'uusakum way soo geli kuwii timaha xiiranaya fadliga lahaa ee sidii dee afdalka ahayd bay khilaaftay masaladan shaaficiyadu waxa ay qabaan in ka mida madax ayaa la gaabin karaa bay yidhahdaan in madaxa la wada gaabiyo marka la gaabinayo waa iska sunna wana markay gaabin noqoto qayb ka mid a haddii la gaabiyo ta dumarka lagama hadlaya ragga ay ka hadlayaan way ku filan tahay bay dhahan laakiin arrintaa jumhuurtu way ku khilaafsan yihiin waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waktigiisii sida axaadiidta ku caddi waxa weeye wada xirasho iyo wada gaabin wax la sheegaya in qayb la gaabiye ma jirto qiyaaska iyagu keenena ay yidhaahdeen weysadii baa looga qiyaas laga qiyaasanaya oo madaxa barhkii la masixi jiray qiyaaskaana layskuma sii waafaqsanayn waa lagu sii muransanaa marka hadday waysada tahay iyo haddii ay tahay timaha gaabintoodaba waxa fadli badan in lagu dhammaystiro gaabinta iyo masaxaadda madaxaba can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam laysa calى الnisaءi اlxalqu inama calى الnisaءi taqshiir baab اlcumra cumradii buu u baab yahay oo hore aynu usoo sheegnay culamada islaamku inay isugu khilaafsan yihin laba qowl waa sunna iyo waa farad marka faradka qolada lihi waxa ay deliishanayaan axaadiid iyo aayaddan ilaahay wuri wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay daraaddii u dhammaystira labadiiba waa la israaciyey amarkaasina waa ku yimid marka cumradu waa waajib weyn can ibni cumara qaala wuxu uhi ictamara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waa gaariga dhaqaaqleh rasuulku wuu cumraystay qabla an yaxuja intaanu xajiyin buu cumraystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasina waa macruuf weeye oo dee cumradii la odhan jiray cumrat alxudaybiya wa cumrat alqadaa wa cumrat aljicraana saddex cumraa uga horreeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam xajka berigii dambe xajka la waajibiyeyna waa raaciyey cumradii rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay maa acmala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam caaishata fii dilxija bishaa dilxija cumro uma soo dhamaystirin rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam caaisha oo caaisho sida la ogsoon yahay cumru u sameeyey bishan dilxija markii xajku dhammaaday walaalkeed buu raaciyey siday macruufka ahayd soona socota sababtu ugu sameeyey maxay ahayd ilaa liyaqbaca bidaalika arrintaa inuu ku jaro amra ahli shirki nimankii ahlu shirkiga ahaa ee gaaladaha arrin iska lahaayeen baa jiray oo kan soo socda ah marka jaahiliyadii aragtidii carbeed ee ahlu shirkiga iyo gaalada ayuu doonayay meesha inuu ka saaro isqancintoodii isqancintii uu markaa burinayey rasuulku ee uu suulinayey buu markaa ibnu cabbaas sheegay waana sababta uu bishaa dilxijo caaisho cumro gaara ugu soo fuliyey buu leeyahy fa ina haada alxaya min quraysh buuhi ibnu cabbaas xayigu waa jilibkan ama qabiiladan carbeed waman daana diinahum iyo qofka diintooda ku dhaqmaa oo diinina waa dhaqan sideedaba ma jiro waxa la yidhaahdo dhaqan iyo diin siday soomaalidu yidhahdaan meelaha markay ka hadlayaan innagoo raacayna bay idhahaan dhaqankeenna iyo diinteenna eeg waa qalad waa masale lagu soo hoosgelaya waxa lagu xalaalaynayaa inuu soomaalidu yeelan karto dhaqan aan diin ahayn oo dee kii isqaawinta iyo garayska la xidhan jiray iyo gabadhii lala tegayay iyo fircawnigii iyo waxaasoo dham waa dhaqan aan diin ahayn laakiin jira bay ku leeyihin markaa dhaqan aan diin ahayn oo maaragtay dadka muslimiinta laga ogol yahay waman daana diinahum diini waa dhaqan baynu uga jeednaa addiinu maa yudaan diini waa wixii lagu dhaqmo un marka hadduu dhaqankaasi aanu diin ahayn waa la tuuri marka quraysh iyo dadka dhaqankooda le kaanuu yaquuluuna waxay odhan jireen idaa cafa alwabar wa bara'a dabar wa dakhala safar faqad xallat alcumratu liman ictamar idaa cafaa marka uu soo baxo alwabaru dhogortu oo had iyo jeer gaadiidka marka la rare ee lagu xajo ee bilo dushiisa wax saarnaado dhogortu kuruska way ka go-daa awrta awrka karinlaha iyo baarfuranku kuranko kuruskoodu ma isku midba awrka karinlaha ahee la raro waxaa la yaqaanaa inuu kuruskiisu xagga saroo dhami ay go-anta laakiin awrka koranka ama baarfuranka ah dee kuruskiisa waxaa u baaqiya timihiisii baa u jooga marka wabarku dhogortii marka ay soo baxdo awrka ka go-day markii la rarayay meelaha qaarkoodna wuxuu ahaa idaa cafa al atharu raadkii xujaajtu markuu bo-o ee meesha uu ka baxo ee muddo laga joogo ayay saa taasina way jirtay wa bara'a dabar nabaradiina bogsadaan awrtu markaa la rare ee safarku ku dheeraado nabaray dusha ku yeeshaan iyo qoomo marka qoontaasina ay bogsato wa dakhala safar bisha safar la yidhaahdaana ay soo gasho dilxija muxaram labadaaba la dhaafo safar la marayo faqad xallat ilcumratu liman ictamar war qofkii cumraysanaya cumradu waa u xalaal baydha waktigii xaaraanta way dhaaftay fa kaanuu waxay ahayn carabtu ama qurayshi yuxarimuuna alcumrata cumrada xaaraan bay ka dhigi jireen xataa yansalikha jeer uu baxo oo uu siibto dulxijati waalmuxaram labadaa bilood ee ashhuru xurumka ka mid ilaa ay dhammaadaan isqancintooda waxaa ka mid ahaa bilaha xajka iyo bilaha ashhuru xurumka ee xajka intaa dee ilaa muxaram inaan la cumraysan karayn shawaal dilqicda dilxija muxaram intaasiba oo bilihii xajka iyo ashhuru xurumka ah cumradu waa xaaraan bay odhan jireen marka rasuulku wuxuu doonay sala allahu calayhi wasalam inuu meesha ka saaro arrintaasoo xaggii horena waa kii cumrada u fasaxay asxaabta xagga dambena caaisha ayuu cumradii u ogolaaday uhi soo cumrayso dhaqankaasi ku suulinaya xadiidku waa xasanun qaaf baa wariyey saxiixaynka naxwahu kan oo kale duuna qowli ibni cabbaasin fii awalih hadalka ibnu cabbaasi xadiidka awalka kaga jiraa saxiixaynka kuma jiro ee wallaahi ilaa ahlo shirki intaa laga gaadho can abi bakr bni cabdiraxmaan qaala wuxu uhi akhbaranii waxa ii warramay rasuulu marwaana marwaan ninkii uu diray marwaan ibnu xakam ninkii la odhan jiray ee madiine madaxda ka ahaa wakhtina madaxweynaha ahaa ayaa cid diray buuhi alladii qofkaasoo arsala ilaa ummi macqil macqil inanka la odhan jiray hooyadii ayaa uu diray oo saxaabiyadahay marwaan taabici buu ahaa masale ku saabsan xajka ayaa loogu sheegay gabadha umu macqil la yidhaahdaa inay taqaano umu macqilna waa islaan saxaabiyada oo xadiidkan ubaaday leedahayba ku soo arooray arrintan ayaa ay leedahay sida aimadu ay yidhaahdaan markii la yidhi gabadhaasa arrintaa aqoon uloo nebiga kala kulantay cid buu u diray rasuulaho uhi inoo soo warayso ninkii haddii loo dirayna qaalat waxay tidhi kaana abuu macqil waxa uu ahaa ninkeedii bay sheegaysaa iyaduna waa umu macqil ninkeeduna waa abu macqil ilmahoodana loogu magac daray macqil la ydhaah xaajan maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkou doonay inuu la xajo falamaa qadima markii uu soo galay marka laba macno yeelan kartaa bay leeyihin qadima markii uu xajka ka soo noqday ee rasuulka uu kala soo noqday in la yidhaahdo ama falamaa qadima markii uu guriga iigu soo galay isaga oo doonaya inuu xajka u ambabaxo laakiin aan xajkii tegin qaalat umu macqil waxa ay tidhi qad calimta waxaad ogaatay ninkeedii bay la hadlaysa anna calaya xajat in aniga xaj laygu leeyay oo xajku inay ku nadartay waa suuragal inay iyadu aaminsan tahay inuu ku waajibayna waa suuragal fandalaqaa ninkii iyo gabadhii way tegeen yamshiyaani iyagoo soconaya xataa dakhalaa calayhi ilaa ay rasuulka u galeen sala allahu calayhi wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah inna calaya xajat aniga xaj baa laygu leeyahy wa ina liabi macqil bakra ninkayganina magacan la yidhaahdana bakri buu leeyahy bakrigu waa qaalinka awrka da-da yar weeye qaala abu macqil waxau uhi sadaqa run bay sheegtay jacaltuhu fii sabiili illaah dee awrkan jihaadkaan u ogolaaday ayaan u waqfay jihaadka ayaan ugu talagaloon u waqfay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxau idhi acdihaa faltaxuja calayh awrka sii ha ku xajido ilaa ma lugeyn karto qof diyaarad helay ama gaadhi oo kaley ka dhiganta hadday awr hesho haddii kalena qof aan tegi karaynin weeye marka waa istidaacadii waxay ku imanaysaa inay awrkan hesho faltaxuja calayhi ha ku soo xajido fainnahu fii sabiili illaah siintanaa fii sabiili illaahi ah inaad siiso waa fii sabiili illaah qolyaha qaarkoodna waxay dhahan waxay ku fasirayaan fainnahu fii sabiili illaah xajku waa fii sabiili illaah marka laba masalaha ka dhalanaya oo sidanuu nebigu uga hadlayo barbar yaalo laga faa'idaysanayo haddii la yidhaahdo siintan ayaa fii sabiili illaahi ah macnaheedi markaas waxa uu noqonayaa fii sabiilillaahi dan aayaddu ay sheegtay sekada lagu bixiyaa inay meelo badan yeelan karto oo aan ahayn dadka jihaadka qura aan ahayn qolyo kalena waxay leeyihin fii sabiilillaahidii waxaa soo gelaya xajka dee xadiidkan baa nebigu markii u ninkani awrkan waxaan ugu talagalay fii sabiili illaah dee xajkaaba fii sabiili illaahiba halkaana waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihin haddii xajkii fii sabiilillaahi lagu sheegay sekadana fii sabiilillaahi lagu bixin jiray fii sabiilillahi in sekadii xajkiina lagu bixinayo oo qof la odhan karo lacagta sekadaa qaado kusoo xaji culimada qayb baa u daliishanaya faacdaa hal bakra awrkiibuu siiyo wuxuu yihi dee waa kana kaxayso qaada buu yihi haddaba dee kol haddii anigu fii sabiilillahi baan ugu talagalay nebigu fatwooday inuu fii sabiilillahi yahay xajku dee u fuul faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah may fuuline in imra'atun anigu ruux dumaraane qad kabirtu waan weynaaday wasaqimtu waan xanuunsaday fahal min camalin camal miyuu jiraa yujzi'u cannii igaga filaanaya min xajatii xajkayga qaalinkii layba siiye laakiin tegidii baa igu adagoo weyno waan bukaa camal kaloon ku bedasho xajkiioo halkiisii geli karaa miyuu jiraa qaala markaa wuxu uhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam cumratun fii ramadaana tujzi'u xajatan cumro ramadaan lala yimaado xajka ayay gudaysaa waxaanay culimmadu u badan yihiin waa la fadli un mooyaane xajkii islaamkay kaaga filan tahay macnaheedu ma aha oo hadduu qofku cumro guto oo xajkii islaamka lagu leeyahay kagama fila laakiin wax fara badan baynu nusuusta aragnaa shay hoose oo kii sare lagu shabaho la yidhaahdo qul huwalaha la mida qur-aanka uluث qur'aan ayuu la mid yahay dee ma uu ka yar yahay waa la ogayay toban jise fadliga un wey xadiidku waa صaxiixun buu ku yihi sheekhani duuna qowli اlmarأati fii imra'ati intaa ka dambaysay xajati ilaa halkaa laga gaadho intaasii dambe ayaa inii imra'aة qad kabirat qad kabirtu wasaqimtu fahal min camali yujziءu canii min xajatii intaasaan sax ahayn bu laakiin cumraة fii ramadaana tujziu xaja iyada waa sax iyo inta horeba xadiid marka halkan waxaynu aragnay riwaayo saddexdan riwaayo ee soo socda ee labadan qofe macqil waalidka u ah waaliday macqil saddexda riwaayo soo socda idiraab baa ku jira way kala socdaan midi tani waxay sheegaysaa inay labadooda wada socdaan nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam uu kala xukumay uu sidaana ku ogolaaday in awrkii iyada la siiyo iyadoon caddaynin waktigan inuu ahaa inuu ninkani la xajay oo markii lasoo noqday arrintu ay ahayd iyo intii aan la tegin inay ahayd may kala caddayn bal ta kalena aynu eegno si aynu gadaal u jamcino can ummi macqilin qaalat waxay tihi lama xaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama xajat alwadaac xajkii sagootiga sanadii tobnaad markuu sanadku nebigu xajiyey wa jacala lana wa kaana lana jamal awr baanaanu lahayn fajacalahu abuu macqil fii sabiili illah marka awrkan un baa dee gaar uu ka dhigay mooyaane awr kale oo uu kaxaysayba wuu jiraa ama culimadu siay sharxayaan inankan macqil laftiisa awr buu kaxaystay isaguna awr buu kaxaystay awrkanna kii islaanta ayay ku hamiyeysa buu ahaa fii sabiilillaahi buu isaga ka dhigay marka dee labadii nin waa wadataan labadii gaadiid ahaaye kaygii waa inaan na kaxaystaabay ku doodaysa fa jacalahu awrkii waxa uu ka dhigay abumacqil fii sabiili illaah wa asaabanaa marad markan iyadii unbaa hadlaysa abumacqilkii meesha ma jiro cudur baa nagu dhacay anigii odaygiiba wahalaka abumacqil abumacqilna uu dhintay ninkii abumacqil ahaa uu dhintay inuu xajka ku dhintay waa suuragal ka hor inuu dhintay kadib inuu dhintay intubaa suuragal wakharaja الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiguna waa baxay falamaa faraqa min xajihi markiiuu nebigu xajkiisii ka soo noqday ji'tuhu waanu imi faqaala markaasuu nebigu igu yihi kolkuu i arkay yaa umma macqil umma macqiley maa manacaki maxaa kuu diiday an takhrujii macana inaadna raacdo odaygii waa anigii kaa reebay awrkii waa lagu xukumay maxaa ku reebay qaalat waxay tidhi laqad tahaya'naa waanu diyaar garownay fahalaka abumacqil odaygaygii baa dhintay macnaheedu markaa waxa wey kol hadduu odaygii dhintay dee anigina asaydii baan sidaa islaan asay sidana looma ogolo safar inay u baxdo walow xajba ha ahaado wa kaana lanaa jamalun awr baanu lahayn huwa aladii naxuju calayhi waana kii aanu ku xajiyeyn fa awsaa bihi abumacqil fii sabiili illaah abumacqil fii sabiili illaahi ayuu u dardaarmay in lagu bixiyo qaala markaa wuxuu yihi rasuulku fahallaa kharajti calayhi oo maad iska fooshid fa ina alxaja fii sabiili illaah xajku isaga qudhaysaa fii sabiili illaahiya marka riwaayadan saasay caddaysay xajku inuu fii sabiili illaahiya oo qofkii markaa fii sabiili illahi wax loo siin lahaa kana loo siin karo fa amaa id faatatki haadihi alxajatu macanaa fa amaa id waktigii faatadkii ay kaa tagtay haadihi alxajatu xajkan macanaa aad nala xajihi lahayd mar hadday ku dhaaftay factamirii fii ramadaana bisha ramadaan iska soo cumrayso fa innahaa cumradaasi ka xajatin xaj bay u dhigantaa markaa culimmada qayb baa waxa ay leeyihiin wax maxramo uu shardiyeyna ma jiro waxuu tilmaamayaa xadiidkan iyo loo daliishan karaa in gabadhi keligeed iska tegi karto xaj iyo cumro iyo safarba balyaha soo ururiya ruksadaha gabadh baa keligeed soconaysa kanay ku daraan iyo xadiiulciina xadiidu daciina iyo waase israaciyaan odaygeedii wuu dhintay cid kalena kuma xidhin adigu iska cumraysay bui ramadaan fa kaanat taquulu waxay ahayd mid tidhaahda alxaju xajatun walcumra walcumru walcumratu cumratun taasay odhan jirta walxajku waa xaj cumrana waa cumro waa laba kala kaana talow waqad qaala wuxuu yihi rasul haada lii waqad qaala wuu yidhi haadaa arrinkan lii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam anigana nebigu sidanuu igu yidhi maa adrii ma garanayo aliya khaasa inay aniga khaas igu tahay ma garanayo saxiixu weeye xadiidku duuna qowlihi fa kaanat taquulu intan dambaan saxeexayn buuri intaa fa kaanat taquulu alxaju xajatun ilaa aakhirih marka inay aniga igu gooni tahay iyo in kale ma garanayo xaj waa waxaa loo yaqaanay xaj cumrona cumraa loo yaqaanay odhaahdan uu nebigu yidhi cumraa xaj kaaga fillaanaysa inay aniga igu gooni tahay iyo inay ummaddu u siman tahay maan fahmin bay tiri way yaro shakisantahy ama salowsantahy hadday sugantaba laakiin si aynu hore usoo sheegnay waxa weeye cumradii xajatulislaam kagama fillaanayso fadligana waxunay noqon doontaa mid fadligii ilaahay uu siiyo qofkan dalika fadl اllahi yuutiihi man yashaa halkan markaa kanina wuxuu sheegay maxay inay iyadu keligeed u timi oo odayga geeridiisii ay ka warrantay oo in iyadiina asay iyo cudur hakiyey saddex arrimood baana xanibayt awrkiioo dee jihaadka loo waqfay odaygii oo dhintay oo anigiina iyo anigiioo asay sida arrimahaasa isu kay gala wey cudurdaarkeedii saasay usoo dhigtay nebiguna calayhi salaatu wasalaam markay asayda dhammaysato inay awrkeedan kusoo cumraysan karto cumradana fadligaa ka heli karto iyo cawilkaa ayuu u macaaneey u sheegay kan saddexaadna aynu eegno can ibni cabaasin qaala wuxu uhi araada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alxaj xajkii buu nebigu doonay faqaalat imra'atu lisawjiha gabadh baa ninkeedii ku tidhi axijanii maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebiga igu xaji ila xajisii calaa jamalik awrkaaga awrkaaga isaar nebigana i raace fa qaala wuxuu uhi maa cindii anigu agtayda ma ahaanin maa uxijuki calayhi wax aan kugu xajisiiyo qaalat waxay tidhi axijanii calaa jamalika fulaan awrkaaga hebel gaadiid iiga dhig xajkay raaci qaala wuxuu uhi daaka xabiisun fii sabiili illaah kaasi jihaadkuu u xabisan yahay waxaasi wuu xabisan yahay macnaheedu waxa weeya waa wax la waqfay oo waa shayga waqafka markiisa horeba waqafku waa wax la xidhay oo milki cid kalea laga xidhay iyo in lagu tasarufo ilaahay baa loo xidhay daaka xabiisu fii sabiili illaahi caza wajal faataa rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam ninkii baa nebiga u yimi faqaala wuxu uhi ina mra'atii xaaskaygii taqra'u calayka asalaama waraxmat allah nabadgelye iyo naxariis bay dushaada kusoo akhriyaysa macnaha salaan iyo naxariis bay kuu soo diraysa wa inahaa sa'alatni اlxaja macak waxay i weydiisay inaan ku raaciyey kula xajdo qaalat waxay tidhi axijanii maca rasuuli اllaah faqultu maa cindii maa uxijuka calayh faqaalat axijanii calaa jamalika fulaan faqultu daaka xabiisun fii sabiili اllah faqaala markaasaa rasuulku yidhi sala اllahu calayhi wasalam wixii iyada iyo ninke ninkaa iyo gabadhiisu ay isidhaahdeen markiiuu nebiga u sheegay ninkan abumacqil iyo fariintii ayaa wuxuu nebigu ku yihi amaa inaka adigu low xajajtahaa low axjajtahaa calayh haddaad ku xajisiin lahayd kaana fii sabiili illaah dee jihaadku unbuu noqon lahaa xajkaasi oo fii sabiili illahi unbuu noqon lahaa qaala wuxuu uhi wainahaa amaratnii waxay isoo amartay xaaskii an as'alaka inaan nebi allow ku weydiiyo maa yacdilu waxa u dhigmaya xajatan macak xaj adiga lagula xajiyo waxa u dhigmaya bal hadda haddii aan haleeliba waayo oon raaciba kari waayo rasuulka maxaa u dhigma nebi maxamed xajkii lala xeji lahaa su-aashaana way isoo fartay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxau yidhi aqri'ha asalaama waraxmat allahi wabarakaatih aqri'ha iga gaadhsii asalaama salaam waraxmat allahi naxariistii ilaahay wa barakaatihi iyo barakooyinkiisa salaanteedii ka wanaagsan horta iga gaadhsii wa akhbirhaa waxaad u sheegtaa annahaa cumradii tacdilu inay u dhiganto xajatan macii xaj aniga layla xaji marka ereyga annahaa damiirkaasi xaguu u noqonayaa yacnii wuxuu u jeedaa cumratan fii ramadaan oo hore aynuu soo sheegnay cumro ramadaan la cumraysto waxay u dhigantaa xaj nebi maxamed lala xajiyey xadiidkan markaa intaa dambuunbay soo qaataan had iyo jeer cumrada iyo ramadaan marka ay ka warramayaan kutubaha mukhtasaraadku intaa dambuunbay soo qabsadaan oo aada meelaha ku arkayso cumratun fii ramadaan tacjilu tacdilu xajatan maca arasuul qisadaa dheer buu lahaa oo macqil buu nebiguna u jawaabayay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa dee sidii qoladii hore ay daliishanayeen inay nebiga un iska raaci lahayd oo raaci iyo waan ku raacin lahaa iyo maa dirti marka adigu soo raac kuma cadda kumana cadda sidoo kale ka hadh marka istidlaalka labada dhanba waa loo daliishan karaa waxaa kaloo ka cad qofku hadduu kusoo salaamo in isagana salaam loo celin karo laba siyoodba waa loo salaami karaayo kii salaamta keenay iyo kasoo dirayba in laysu raaciyo yusallim calayka fulan binu fulan marka lagu dhaado inaad tidhaahdo salaamu ullahi calayka wacalayhi waraxmatuhu wabarakaatu iyo inaad isaga kaasuun u celiso aad tidhaahdo salaamu ullaahi calayhi waraxmatu isaga un aanad kan ku darin sida halkanba ku cad oo nebigu iyadii unbuu ihi aqri'ha asalaama waraxmat allahi wabarakaatu ee kan kumuu darin marka labada siyoodboo banaanyi marka kanina wuxuu sheegay inuu ninkani fariinta xaaska ka sido xadiidkan ka horreeyeyna xaaskii baa yimi buu leeyahy ka uu sii horreeyeyna labadoodii baa wada yimi maxaa lagu jamcinayaa markaa culimadu marka sheekhan aadka u sharxee badlulmajhuud sharxee waxa uu leeyahay wax u banbaxa maan arag oo shuraaxda masaladaa yaro iftiimiya laakiin nin hindi oo shuraaxda culimada sharaxday ka mida baa waxa uu aada ugu yar baxay masaladaasoo wuxuu leeyahy buu yihi in la yidhaahdo weeye su-aashaa soo noqnoqotay oo dhowr jeer baa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar isagaa weydiiyey mar gabadhaa weydiisay mar labadoodaa weydiiyey nebiguna su-aashaa soo noqnoqotay daraaddeed buu gabadha garanayayoo dee kolkii ay u timidba ilaa oo tii hore ay u weydiiyeen su-aalaha iyadiiyo ninku isagaa laga yaaba inuu weydiiyey kadibna haddana iyadiina ay weydiinayso marka noqnoqodkaasunbaa riwaayadani ay sheegaysaa idiraabka sida uu kaga bixi karaa waxaa la yidhaha waxaa la odhanayaa dhowr jeer unbaa su-aasha soo noqnotay nebiguna waaba kiin sii garaya markay soo baxday yidhi oo maxaa ku reebay macnaha warkii waataan idiin caddeeyey arrinka aynu isla ogeyne maxaa heblaaya ku reebay iyaduna ay ka doontay dee way hadho cudurdaradii ay u sheegtay saasaa ugu dhow buu leeya wallahu aclam oo idiraabku kaga bixi karaa xadiidkuna markaa waxa uu tilmaamayaa cumrada iyo miisaanka iyo fadliga ay leedahay can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ictamara cumratayni laba cumro ayuu nebigu cumraystay cumratan fii dilqicda fii dilqacdati bisha dilqacdo la yidhaahdo ee aynu u naqaano sadataal iyo waa cumratan fii shawaal iyo bisha aynu nidhaahno soofur labadaas ayuu cumraysta weyd xadiidku waa saxiix laakiin qowluhu uu yidhi fii shawaal yacnii ibtidaa'an baa laga hadlayaa waktiga ay bilaabantay cumradu weeye wa ilaa haddii aynaan sidaa odhanin fa hiya kaanat cumradani waxay ahayd fii dilqacdati aydan iyaduna dilqacdo unbay dhacday markaa cumrooyinkiisuba taa xajka mooye saddexda kaleba dilqacday dhaceen marka had iyo jeer la yidhaahdo cumradan baa shawaal dhacday waxaa looga jeedi karaa bilowgeedaa shawaal dhammaadkeedii baa la bilaabay xidhashadeeda aakhirka shawaal baa la bilaabay kolkaasaa dilqacdo ay dhacday saasunbaa lagu fasiri karaa laba cumruu sameeyey nebiguna waxaa lagaga jawaabayaa waa marka laga reebo tii nebiga laga celiyey xudaybiya iyo tii xajkiisa la socotay labadaa marka laga reebo laba kale ayay ahaayeen cumrooyinkiisu cumrat اlqadaa iyo cumrat اljicraana labadaasubay tirisay haddii aan sidaa la odhanin dee afar bay cumrooyinkiisu ahaanoo xadiidkan soo socdaa sheegaya marka si kan soo socdaiyo kaa hore loo jamciyo saasaa jamcii noqday in la yidhaahdo waxay u jeedaa cumradii laga celiyeyna may tirinin tii xajka la socotayna xaj baa asal u ahaayoo dee ka weynaayoo may tirinin ee labada udhexeeyay tirisay tii sanadii toddobaad iyo sideedaad bay tirisay can ibni cabbaasin qaala wuxu uhi ictamara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam arbaca cumar afar cumro cumrata alxudaybiya sanadii lixaad cumradii uu ku xalaaloobay intuu xaramka loo diiday xudaybiya xoolaha uu ku qaluu ka nooday wathaaniyata ta labaadna xiina waktigiibuu cumraystay tawaadaw ay kula heshiiyeen nebiga calaa cumratin cumray kula heshiiyeen min qaabilin min caamin qaabil sanad soo socda cumrada labaadna waxay ahayd markii ay la heshiiyeen tawaadu waa heshiiska qurayshi sanadii lixaad heshiis bay nebiga la qorteen waxay leeyihiin iska noqo sanadka toddobaad soo a soo cumrayso taasina waa mid wathaalithata ta saddexaadna min aljicraana jicraana iyo jiciraana labadaba ad arkaysaa maaragtay iga qoraye iyaduna waa sanadii sideedaad oo wuxuu markuu xoreeyey xunayn maka iyo xunayn iyo dhulkaasoo dhan kolkuu xoreeyey iyo daa'if iyo ayaa nebigu halkaa ka soo cumraysay waraabicata ta afraadna allatii tiiba ahayd qarana maca xajati uu xajkiisa ku xidhiidhiyey oo tan un baaba markaa dilqicdo ahayd dilxijo ahayd saddexda kaleo dilqacda waxaa markaa xadiidkanina uu caddaynayaa cumrooyinka rasuulka uu caddeeyey ka sakow xajka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo la isku khilaafay nooca uu ahaa inuu qiraan ahaa allatii qarana maca xajati xajkiisii iyo cumradiisii isku xidhiidhiyey marka waa riwaayooyinka xoojinaya sida raajixa ah oo ahayd inuu nebigu sanadkaa tobnaad xaj iyo cumro israaciyey can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama ictamara arbaca cumar waa caaisha waa ibnu cabaas waa anas waa dadkii rasuulka ka ag dhowaa da'yartii dhallinyaradii yaryarayd ee rasuulka ka ag dhowaa wiilal iyo gabdhaba ayaa u baxay oo cilmigaa loo diro soo koobaya xokaynihii nebigana ah calayhi الsalaatu wasalaam afar cumruu nebigu cumraystay buu hi anasna kulluhuna fii dilqacda intaba waxay ku beegmeen bishaa shawaal ka dambaysa ila alatii maca xajati ilaa tii xajka la socotay mooyaane xajkii qiraankaabuu anasta sugayaa sidoo kale wa waa runtii dee iyaduna taasi gaar bay ahayd oo xajkay la socoto dilxija bay noqonaysa cumratu zabn axudaybiya aw min alxudaybiya cumro uu cumraysto waktigii xudaybiya taariikhda lahaa ama xudaybiya meesha laydhaa ku cumraysta wa cumrata alqada cumra sanadkaa la celiyey tii uu soo qalaynayay ka dambayso fii dilqacda wa cumratan min aljicraana sanadii sideedaad markuu maka xoreeyey meeshaa jicraano ka soo cumraystay xaysu wakti buu soo cumraystay qasama uu qaybiyey khanaa'ima xunayn fii dilqicda qacda iyo qicda labadaba in la odhan karay kuu muujinaysa khaniimadii xunayn markii la qaybsaday oo cumradana lala yimi wa cumratan maca xajati afartaa cumro isku raaceen masaladaasina waa mid weeye masalo kalea marka haddana ilaa waa masaa'il xajka aad buu ugu dheeraaday tirmidigu waa yareeyey xajka laakiin kana aada u badiyey halka tirmidiguna uu badin doono kitaabu nikaax iyadoo abi daawudka uu ka yaryahay baabu lmuhillati bilcumra gabadhii cumrada xidhatay baa la sheegi taasoo taxiidu caada ka timi fayudrikuha alxaj xajkii baa soo gaadhay fatanqudu cumrataha cumradeedii bay jebin wa tuhillu bilxaji bay xidhan gabadhaas sidaa xaaladeedu ay tahay hal taqdii cumrataha cumradeedii ay ka baxday miyay qallaynaysaa mise ma qallaynayso xadiidkii caaishaanu usoo daliishaday isaga oo qaba sheekh in cumr cumradii ay ka baxday caaisha oo xaji ay u beddeshay oo cumradan dambena teedii hore ay qallaynayso halkaas wuu daliishanaya عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن عبد الرحمن رasuulku waxa uu ku uhi yا عبد الرحمن أrdف أkتka cاaشha irdaafku waa fanka saar gaadiidka fanka sare fanka saaroo inantu ha kula sii fuush فأcmirha min التaنcيim halkaa تaنcيim la idhaahda waqooyiga madiina maka uga soo samee cumrada فإdaa habat biha markaad kala daadegto min alakama meeshan taagan fal tuxrimha soo cidhato akamtu waa meelaha taagtaagan hadalka joojiya yar meelaha taagtaagan ayaa akam la yidhahdaa marka akamadu halkan taagan ee buuraha soo raacsan marka ka degtaan xarabka la dhaafo fal tuxrim ha soo xidhato فإنها عمرة متقبلة وعمر الله أقبله معناها شرعي أهان ويوافق سنت الشرعي كل هدي حرم كي وقفك كبحه إنه هلقاك الصوح رنكره من أهل مكة نوها فإنها عمرة متقبلة تفاؤل وناكسن النبي وأوسي تفاؤل يا عليه الصلاة والسلام ووحي الله إلهي دمكي ولا أقبلي صحيح وهي حديث قاف باوريي معناه ما متفق عليه دون قوله فإذا هبطت بها انت صحيحين كما جرتو لكن حديث هو السقين عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة ماشى الجعرانة الله يلاهضو أيو نبي قلعي دقي فجاء إلى المسجد مساجد أيو tegay oo u yimi farakaca maa shaaa allah wuxuu tukaday salaad ilaahay intuu doonay uma axrama wuu soo xidhay sanadii sideedaad uma istawaa calaa raaxilati hashiisii uu dhakada ka fuulay fastaqbala badna sarifa dooxii sarif lo odhan jiray inu soo sharaxnay ayuu soo raacay xataa laqiya jeeruu la kulmay dariiqa almadiina waddada madiine ee u baxda madiina oo sarif iyo labadaa dooxay isku soo darayaan fa asbaxa wuxuu ku waabariistay bimakata buu ku waabariistay ka baa'itin isaga oo ka dhigan mid u hoyda oo kale baa'idku baata ka baa'id mid u hoyday oo kale xadiidku saxiixun weeyaan buu ku uhi duuna rukuucihi fi lmasjid masjid buu ku tukaday iyadu saxiix maca fa innahu munkar waa iska munkar intaasiyo sida maxfuudka ah sarifun in la yidhaha mooyaane lagama fahmayo inuu masaaj inuu macnaha macada ama ragga siqaadii may sheegin inuu masjid ku tukaday iyo salaada labada lafdigoodaba macnaha haddii uu sugmi lahaa waxaa loo daliishan lahaa xidhashadu inay leedahay ragcado ama laba ragcadood u gaara sidoo kale waxa wahmiya oo ismootiisa bay leeyihin culimadu oo sheekhani aanu sheegin mukharijka ahee maaragtay xadiidka tanqiixinaya fa asbaxa bimakata ka bait makuu nebigu ku waabariistay isagoo ka dhignaa mid u hoyday oo kale taa maxaynu ku soo marnay asbaxa bisarifa kabait sarif baa waagu ugu baryay intuu sarif kusoo tukaday ayuu soo guuro galay makuu cumradii ku sameeyey habeennimadiiba dib buu noqday dadkii gabalku markii uu dhacay nebiga arkayay isagoo sarif jooga subaxdiina sarifun bay ku arkeen xalayna makuu kusoo guuro galayoo uu ku cumraystay dee waana tii aynu soo sharaxnay labaataneeyo kilomitir meelaha inay u jirto jicraanadani inay u jirto maaragtay makaba inay u jirto markaa halkaas waxa gabalku ugu dhaco waagu ugu baryay jicraana sarif markaynu leenahay jicraana sarif marka dambe u soo maray laba dooxoo isku daraanay ahaayeen kaa sarif iyo ka jicraana oo sarifna wuxuu soo xiga xagga maka jicraanadan uu u hoyda ee uu ku guuro galayna kasoo guuro galo ku guuro galayna ee uu ka soo cumraystayna iyaduna hoos bay kasii xigtaa marka asbaxa bimakata maahe asbaxa bijicraana kabait halkii uu kasoo guuro galu ku noqday waagu ugu baryay marka tan macnaheedu waxa weeye oo xadiidkaa hore uu soo daliishaday maadaama cumradii ay ka dhex baxday caaisha uu cabdiraxmaan yidhi usoo qallee in cumradii lasoo qalaynaya uu qofku ka baxay baabulmuqaami fi lcumrati waayahay nagaadigii la nagaanayay marka cumrada la guto maka lagu nagaanayay daruuri maaha inaad markiiba ka firdhato waa inaad iska degi kartaa oo muddaad iska joogi kartaa maalmana waad joogi kartaa can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aqaama fii cumrati alqadaa cumradii uu qalleeyey sanadkii toddobaad wuxuu maka joogay talaatan saddex min alayaam saddex maalmaha ka mida buu halkaa joogay marka taasina waxay ahayd heshiiskii reer maka ay ku wada galeen nebiga waxaa heshiiska lagu daray sidaa yeel oo sidaa yeel arrinta cumrada khuseynaysa inta kale dadka muslimiinta iyaba khuseynaysa waxyaa gaalada iyo waxyaaba xidhiidhkooda noqonaye waxay ahayd sanadkan halkan waa inaad ka noqotaa waayahay waa la qoray qodobka sanadka soo socda ee toddobaad waa inaad soo cumraysataa isna waa la qoray marka aada soo gasho waxa aad joogi karaysaa saddex cisho waa la qoray hubka waa inaanad la soo gelin ilaa mid galkiisii ku jira mooyaane tartiib noo qodobo noocaasa ka mid ahaa baabulifaadati fi lxaj waa dawaafkii dawaafulifaadaha iyo xajka can ibni cumara ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam afaada yowma naxr maalinkii ciidda dawaafulifaadi buu sameeyo xaram kacbadu dawaafay uma salla duhra biminan mina ayuu duhurkii ku tukaday yacni raajican isagoo soo noqday intuu soo noqday ayuu ku tukaday mina bukhaari isagu waxa uu ku wariyey tacliiq muslimna isagoo sidan toosa ubu wariyey oo sanadkiisa leh tacliiqna dee waa la yaqaanaa waa bukhaari oo yidhaahdo facala rasuulullaahi ama qaala rasuulullaahi oo sanadkii aan sheegin mucalaqaadka bukhaarina derajadooda aada bay u wanaagsantao de waaba kaa muslim saxiixiisa ku wariyeyba marka axaadiidta sheegaysa weeye inuu mino ku tukaday maalintaa tobnaad rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaaddii duhur iyadoo ay tilmaamayso inuu wixii oo dhan soo dhameeyey duhur intii ka horreysay can ummi salamata qaalat waxay tidhi kaanat waxay ahayd laylatii laylatii habeenkaygii allatii habeenkaasoo yasiiru ilaya xaggayga uu ahaanayuu u hooyanayey fiihaa habeenka ah rasuulullaahi uu u hooyanayey waxay noqotay masaa'a yowmi naxri maalinkii ciidda galabtiisii galabnimadii ciidda cidduu nebigu usoo hooyanayey habeenkaygii bay ku beegantay dee waa maalinkii xoolaha in la gowracayay yowmu naxri macnaheed waxa weeye dumarkiibaa nabiga la socda calayhi salaatu wasalaam xuquuqdoodiina wuu siinayaa iyo hoyaatinkoodi fa saara ilaya anigu habeenka ahaa wadakhala calaya waxaa ii soo galay wahbu bnu zamca ninka magacaa la ydhaah wa macahu rajulun nin kalaa la socdaoo min aali abi umaya qoladaa reer abi umaya la yidhaahdo ka tirsan reer abi umaya ah labadaa nin baa wada socda oo noo yimid iyadoo habeenkaa nebigu ila joogo fatwona way doonayaan mutaqamisayni qamiisey gashayn waa galabnimada ciidda faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam liwahbi nebigu ninkii wahbi la odhan jiray buu ku yidhi hal afadta abaa cabdillaahi kunyadiisii buu yaqaana asxaabta rasuulku dee aad buu u yaqaana calayhi salaatu wasalaam marka kunyadiisii buu ugu yeedho wuxuu yidhi miyaad dawaafulifaadihii samaysay qaala laa wallahi maya buu dha maan samayn yaa rasuula allah rasuulkuna dee wuu soo dhammaystay gawracii tuurashadii xeerashadii dawaafkii sacyigii usoo dhameeyey isaguna mabaan dawaafin buuri qaala sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu ku yidhi inzic canka alqamiis qamiiskan iska sii qaala fa nazacahu min ra'si madaxiisuu ka saaray wa nazaca saaxibu ninkii la socdayna reer aali abi umaya qamiisahu min ra'si isna xagga saruu ka saaray qamiiskiisa uma qaala ninkii baa wuxu uhi walima yaa rasuula allah rasuulka ilaahay maxaad iiga saartay dadkii kale waa kuwan wada gashane qaala wuxu uhi ina haadaa yowmun maalinkan ciiddu waa maalin rukhisa lakum ruksad baa la idin siiyey oo ah sidan soo socota idaa antum ramaytum اljamra marka idinku buurta tuurtaan an taxilluu inaa xalaalowdaan taasaa ilaahay idiin ogolaaday yacnii min kulli maa xurimtum minhu wixii la idinka xaaraantinimeeyey oo dhan ee maxduuraadka ahaa ayaa xalaal idiin noqonaya ila nisaa'a dumarka mooyaane marka xadiidkan laftiisu kii horunbuu sii ayidayaae taxallulka hore in lagu geli karo tuuridda buurta ayuunbuu isna sii ayidayaa ruksaddu waxa ay maalintaa ku jirtaayoo maalinka dharku idinku bannaanyah inaad xidhataan inaad buurta tuurtaan haddaba fa idaa amsaytu marka gabalku idiin dhaco qabla an taduufuu haada albeyt intaydaan kacbada dawaafin haddii gabalku dam yidhaahdo sirtum waxa aad noqonaysaan xuruman kuwo muxrimiina oo ixraamkiibaad xurmadiibaad dib ugu noqonaysaa ka hay-atikum sidii a ahaydeen qabla an tarmuu intaydaan tuurin aljamrata buurta intaydaan tuurin xataa taduufuu bihi ilaa kacbada dawaafaysaan sidaasaa xurmadii ugu noqoteen markaa nimankan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka waxaa loo rukseeyey in subaxa ciidda marka ay tuuraan dharkoodii ay ku noqon karaan ilaa inta ay intaanay qoraxdu dhicin ilaa inay dabeetana soo dawaafaan marka intay dawaafka gaadhayaane maalinku uu jiro dharkii way iska gashanayaan cadarkii bay marsanayaan waxyaabahaas haddii laakiin dawaafkii gabalku kaaga dhaco dib baad ugu noqonaysaa ixraamkii oo waad iska saaraysaa dharkii oo waxaa lagu tirinayaa qof gaabisa oo hawshu waktigii ay ku habboonayd cudurdaar la-aan ka habsaamay saa daraaddeed ixraamkii waa inaad dib ugu noqoto marka xadiidkan madhabaha qaar baa qaatay casriganna dadka qaarkood aad arkayso iyagoo isticmaalaya oo qofkii saaka a wada socoteena qamiiska gashanaa unbaad arkaysaa fiidkii isagiioo haddana ixraam xidhan war maxaa kugu dhacay maya waana soo dawaafine jumhuurtu way ka jawaabeen xadiidkan oo markaa iyagu nimankan oo aan cudurdaar lahayn baa nebiga ka hadhay saa daraaddeed nebigu wuu ku adkeynayey wuu ku adkeynayay baa ay qaarkood kaga jawaabeen qaarna dee ta'wiilaad kale ayay saareen oo maaragtay riwaayooyin kale ay leeyihiin way soo aroorayaan almuhim dee saasaa lagu qaybsamay xadiidka laakiin culimada intooda badani ma qabaanoo waxa ay leeyihin dee labada nin mooyaane ummad way fara badnayd marka cid kale oo uu ku celiyey may jirin sidaa daraaddeed xadiidku labadan buu khaas ku yahay ayaa jumhuurtu ay ku tegeen can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam lam yarmul muu guclaynin fi sabci toddobadii alladii toddobadaasoo afaada fiihi uu dawaafulifaadaha sameeyey dawaafulifaada toddoba jeer buu sameeyeyoo uu wareegay kacbada ku wareegay markaa muu lahayn ramligii gucladii ma lahayn taa macnaheed waxa weeye gucladan waxaa iskale dawaafka u horreeya ama quduum ha ahaado ama dawaafulcumro ha ahaado dawaafkaa u horreeya ayaa iskale guclada oo halka uu ku jidaysmayno kaasuu ahaa amaa dawaafulifaadahan dambe xataa haddii fursaddu ay ku saamaxayso qofku maba lahaa wax dawaafayo guclo uu samaynayaa ma jirto gucladii haddii la samayn waayona jeeni qaarkiina uu raacaya baabulwadaac oo dawaafulwadaaci iyo daliilka waajibinaya in sagootiga kacbada lasii sagootiyo can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi kaana naasu dadku waxay ahaayeen yansarifuuna kuwo ka noqda oo ka gadooma min kulli wajin dhinac walba qolana xaggaasay ka baxday qolana xaggaasay ka baxday markay qolaba dhan ka booday markii camalkii xajka la dhammeeyey isagoo taa joojinaya si ay waajibkooda u gutaan u tilmaamaya rasuulku faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun qofna yuu iska bixin xataa yakuuna jeeruu noqdo aakhiru cahdihi wakhtigiisa halka ugu dambaysaa addawaafa bilbeyt kacbada wareegeeda qofna yuu markuu xajka dhammeeye iska tegin cahdigu waa wakhtiga ilaa uu wakhtigiisa ugu dambeeyaa noqdo addawaafa bilbeyt kacbada ilaahay inuu dawaafo marka ugu horreeyuu maka galana kacbaduu dawaafayaa isagoon masaajidka ku sunnaysanin cid kalena qaabilin ayuu kacbada dawaafaya siduu nebigu yeelay marka uu wixiisoo dhan dhammaystan lix bilood kadibna ate uu baxayana waa inuu sii sameeya dawaafulifaada ee dawaafulwadaaca baabkan soo socdaa sida uu sheegayo gabadhii aan daahirka ahayn unbaana laga dhaaf cid kaloo laga dhaafi ma jirto waajibaadkii xajku ka mid yahay sidaa daraaddeed qofka iska dhoofa neef buu ku qalayaa xaramka hadduu la tegayna wuu soo diri haddii kalena wuu ku bixin doonaa marka haddii layidhi wakhtiga kugu dambeeya ha noqdo kol haddaad dawaafto waa inaanad sii baacmushtaraynin hawlo kale sii gelin ee intaad baska sugayso ama gaadhiga ku imanaya unbaad yaro sugi kartaa khalaas saacad saacada saacado yaroo koobanin waa inuu dhexeeyaan wakhtiga wakhtiga ugu gaaban ayaad ku beegaysaa saa daraaddeed bay culimmadu ka doodaan dariiqa wax ma ka sii iibsan karaa ma yaro seexan karaa arrimahaas wa khitaamuhu miskun wey gebagabada iyo shaabadda ugu dambaysaa inay noqoto baytullaahi alxaraamka iyo dhulkaa qiimaha badani si uu kugu duceeyo si uu kugu markhaati furo qiyaamaha wallahu aclam